madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiraxmaan sheekh maxamed ayaa waxa uu kasoo laabtay safar uu dhowaanta ku tegay gobolada bari iyo mudug ee puntland waxyaabihii kusoo arkay magaalooyinkaasi oo ay ka mid ahaayeen boosaaso iyo gaalkacyo ayuu uga waramay wariyaha b b c da axmed maxamed cali magaalada boosaaso waxay tahay xarun weyn waa degmada ugu muhiimsan xagga dhaqaalaha maamul goboleedka puntland khasab bay ahayd inaanu soo dhayndhayno waxaa ka jira dhaqaalaha dib habeyntiisa wixi aan ka qaban karno dakhliga soo gala iyo shaqooyinka ijtimaaciga sida isbitaalada iyo goobaha tacliinta jaamacaddii waxyaalo badan baanu aragnay baahi badan baa jirta isbitaalka guud maaha goob ku filan adeega dadkaas waxaanu kusoo aragnay arrimo badan oo waxqabad u baahan oo xagga kaabayaasha dhaqaalaha gaar ahaan wadada weyn oo isku xirta gobolada oo meelo badan dayactir uga baahan magaalada gaalkacyo waa magaalada labaada ugu weyn dowlad goboleedka puntland dhinaca dadka brivatka ama private sectorka ganacsatada iyo dadka iyagu iskooda isu xilqaano hawlaha waaweyn ka qabta xagga arrimaha bulshada aada iyo aad bay uga horeeyaan gobolada kale oo puntland magaalada gaalkacyo waxaan aada u kooyey oo aan ugu bogay xarunta waxbarashada hayo aadan caday maamusho oo aan la yaabay sida ay xaruntaas u shaqeynayso oo dadka ay u adeegayso oo aada u tiro badan oo dhowr kun oo arday ah oo dadka didan yartaa oo aan loo kala soocin inay reer puntland yihiin iyo in kale ee dadkii koonfur kasoo barakacay oo i d b ska loo yaqaan carruurtooda ay ku jiraan waxaan kale oo aada u bogaadiy inkastoo aanan tegin dadkii yimi oo aan ka arkay magaalada la yidhaahdo bursaalax oo niman dhalinyaro ah oo ganacsataa iyo dad degaankaas oo dibadda u dhashay oo iyaguna ka shaqeeyey ay kasoo saareen meel cajaa-ib ah oo waxbarasho oo magaalada keliya ah oo dad brivate ay biyogeliyeen xarun waxbarasho iyo boarding schools ay ka sameeyeen baaxadda mushkilad ama baahi ee hadda hortaalla maamulkaaga markaad eegtay dhinacyo kala duwan maxaad isleedahay waxaas waa laga qaban karaa mustaqbalka waxaan isleeyahay haddii aan sida barnaamijka hadda aan wadno oo ah dib u habeynta dhaqaalaha iyo sugidda nabadgelyada iyo dhimidda ciidamadan tirada badan oo aan habaysnayn aanu dib u habayno waxaan ku kalsoonahay inaanu ammaankana sugi doonno insha allah sida ugu fiican aanan usoo jiidi doono waddanka maalgelin wax ka yimaadeen dadka soomaalida ah oo dibadda ku nool ama ka ganacsada gobollo kale oo kamid a africa iyo carabiya carabiya intaba iyo inaanu dhaqaalaha dalka intaan dib u habayno wax badan ka qabanno isla markaasna aan la kaashano heeraha caalamiga wixii anagu aanaan tabar u hayn gaalkacyo ammaankeeda inta badan waa laga qayliyaa waxaan maqlay inaad la shirtay odayaashii waxgaradkii koonfurta iyo waqooyiga magaalada gaalkacyo dariiqee loo marayaa sugidda ammaanka ee magaalada gaalkacyo oo muddo dheer dhib badan ay ka taagnayd magaalada dhinaceeda koonfureed qeybta ay degan yihiin qolada la baxday galmudug oo gobolka mudug kamid ah iyo iyo gobo iyo qeybta waqooyi oo dhinaca weyn ah oo maamulka gobol goboleedka puntland uu ka taliyo aada iyo aad bay hadda uwada shaqeeyaan waxaana qabnaa rajo weyn inay mustaqbalka labadaa qaybood iyo gobolada ku xiriirsanba uu soo hagaago xiriirkooda xagga nabadgelya ka wada shaqeynteeda iyo dadka walaaleyntiisa iyo ilaawidda wixii soo maray waktigii dagaalada sokeeye ee ay noqdaan dad walaalaah oo awalna isku gobol ahaan jiray haddana deris ah oo si fiican uwada shaqeeya magaalada gaalkacyo gaar ahaan dhinaca puntland nabadgelya xumo waa ka jirtaa waxaa jira dad dad badan ku laayay oo aan la garanayn meelay ka yimaadeen tunse la qabo meelaha ay salka kuleeyihiin ciidamada nabadgelyada waxaa ka socdaa hawl aada u weyn oo dib habayna oo ay nagala qayb qaateen dadweynaha iyo xukuumaduba ay ka wada shaqeynayaan dhaqsana soo gebagabeebi doonta waxaan malaynayaa in dhaqso magaalada nabadgelyadeeda si fiican loo sugi doono nabadgelyadana dhawaan waa xasili doonta insha allahu tacaala puntland waxaa jirta dhaqaale xumo in badan laga cawdo haddana hadalkaaga waxaad ku dartay inaad dib u habeyn doontid dhaqaalaha puntland markaad fiiriso maxaa ba-san maxaase kuu suurageli kara waa hawl adag oo aan sahlanayn puntland dhaqaal ahaan way isbixin kartaa cidna wax waxtari kartaa haddii dib loo hadl habeeyo waxaa aada u burburay dakligii soo gelaya dawladda gaar ahaan markii sicir bararka uu dhacay sanadkii lasoo dhaafay kii ka horeeyey oo qiimihii lagu cashuurayay wax uu noqday mid kii hore oo intaa sicir barar ku jirin ah oo dawladda dakhliga soo gelaya bar iyo ka badan oo ku maqnaaday sidaas arrintaas dib baan ugu noqonaynaa waxaana u saaray commission aqoon-yahanaa raboorkooduna way diyaariyeen insha allahu beri baan golaha wasaarada geyn doonaa dhaqaale waxaan filayaa inay marka dhinaca dakhliga uu ka soo kami doono ilo badan oo dhaqaalena aan abuuri doono dhinaca kharajka oo isaguna iska baaxsanaa oo si macno darre isaga baxayey isagana ciriirgelin baanu ku samaynay shaqaalihii tirada badnaa iyo ciidamadii tirada badnaana tirakoob baan ku haynaa oo markaas aanu isku filnaan doono intii tabarfayada taas marka ma loo qaadan karaa in hadda wixii ka dambeeya aada ballan qaadi kartaan in mushaarkii ciidanka iyo shaqaalaha dawladda si toosa bil kasta loo heli doono haddaba shaqaalaha rayidka mushaarooyinkooda waa bixinay bishii january ciidamadana waxay ku xiran tahay hadba intii tiradooda la koobo ayaanu bixinaynaa waa ku jiraa tirakoobkooda hadba qeybtii la yidhahdo waa dhan tahay oo tirakoobku dhammaado mushaarka waa haynaa waa siinaynaa insha allah xagga ammaanka haddaan u leexano cabdiraxmaan waxaa jirtay cabasho ka taagan howlgallada ciidamada booliiska taasoo ka timid dhaqaalo la-aan qalab la-aan gaadiid la-aan shidaal la-aan isgaarsiin la-aan cabashada noocaas ee muddo dheer booliisku la dhutinayeen haddii aad hadda u kurgashay maxaad ka qaban kartaa oo isleeda dib u habayntay waxaa dhan ku imaanayaan waxyaalo badan baa iska dibicsan laakiin dadaal kama maqnaa waxaa jira ciidamo mobile ah oo boliiska ah oo loo adeegsado dhaqdhaqaaqyada iyo waxa oo wixii markaas ku filan howlgal ah ciidamada stationada jooga oo iyagu tiradoodu la koobi karo iyaga haddeena lagu hayaa tirakoob dhawaanna waxaan jecel laha inaanu soo dhamayno oo qalabkooda iyo waxooda waa heli doonaa